أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamul goboleedka gaala raaca ee isku magacaabay somalilan ayaa shaaciyey inuusan xal lahayn xiriirka ay la samaysteen sahyuuniyadda yuhuudda weerar lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay koonfurta dalka lubnaan howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xilli ay isa soo tarayaan qulqulka taayibiinta ee soo gaaraya dhulka shareecada islaamka lagu maamulo munaasabad lagu soo gebagabeynayay xamlo dacwi ah oo bilooyin socotay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga mudug maamulka islaamiga ah degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidamada xisbadu ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey soddon arday oo ka qalin jebisay mu'asasada almiftaax faraceeda degmada tiiglo ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii jiriguna ay tahay shanta bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa shaaciyey inuusan xal lahayn xiriirka ay la samaysteen sahyuuniyadda yuhuudda haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare wasiirka arrimaha dibadda maamulka ashaadala dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan daahir aadan bakaal ayaa sheegay in uusan meesha ka saarin suurtagalnimada in maamulka yuhuudda uu saldhig ka samaysto somalilan isagoo sheegay in iskaashiga labada dhinac uu yahay mid aan xad lahayn oo dhan weliba saameyn doono murtad bakaal ayaa sidan sheegay mar uu la hadlayey mid ka mid ah warbaahinta uga afka dheer waxaana uu isagoo arrintan ka hadlaya uu yidhi wax kasta iyo dhinaca kasta oo aan u aragno in labada dal ay ka faa'iidaysan karaan una adeegaya danaha guud waan ka wada shaqayn doonnaa ha noqoto dhinaca dhaqaalaha amniga ama siyaasadda mana jiro wax xad ah oo u yaalla xiriirka iyo iskaashiga naga dhexeeya murtadkan ayaa hadalkan sheegay kadib markii khamiistii uu soo ilaaday booqasho uu wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka gaalaraaca somalilan ay ku tageen dhulka la haysto ee falastiin halkaasoo heshiisyo kala duwan ay kula soo saxiideen maamulka yuhuudda islamarkaana ay xarigga ka soo jareen safaaradku sheeg ay ka samaysteen magaalada qudus suurtagalnimada saldhig yuhuuddu ay si rasmi ah ugu yeelato somalilan ayuu wargeysku sheegay in lagu soo qaaday kulamo ay yeesheen wafdiga somalilan iyo madax ka tirsan maamulka sahayanada oo uu ku jiro kulan gaar ah oo dhex maray ciro iyo wasiirka difaaca yuhuudda intii uu kulankaasi socday waxa uu wasiirku shaaca ka qaaday in iskaashi qarsoodi ah ay sannado badan la lahaayeen maamulka gaala raaca ee somalilan islamarkaasina ay si wada jir ah u fulin jireen howlgallo uu sheegay in faahfaahintoodu ay weli sii ahaan doonto kuwo sir ah geesta kale muddadii wafdiga ciro ay boogashadan ku guda jireen mas-uuliyiin ka tirsan sahayanada ayaa kulammada qaar kaga dhawaaqay iyagoo weliba cod dheer ku sheegaya in maamulka dabadhilafka ee somalilan uu yahay israa'iisha afrika weerar lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay koonfurta dalka lubnaan camaar cabduqaadir ayaa tafaasiisha warkan haya weerar culus oo lagu dilay ugu yaraan afar isugu jirta sargaal iyo askar ka tirsanaa ciidanka gaarka ah ee maamulka yahuudda ayaa ka dhacay koonfurta dalka lubnaan wax yar uun kadib markii uu dhaqan galay heshiis ay gaareen maraykanka iyo iiraan weerarkan ayaa la soo wariyey inuu ka dhacay tuulo lagu magacaabo karaftabniid ee dhacda koonfurta lubnaan waxaana qaaday maleeshiyaadka ururka xisbullah la baxay ee ay taageerto iiraan afar askari oo yuhuudi ah ayaa lagu dilay weerarkan kuwaasi oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah waxaana ku jiray taliyihii guutada konton iyo labaad ciidamada guutada taangiyada ee afar boqol iyo koowaad gaashaanla dhexe khinsiir door gidaalaya bin simxoon sargaalkan iyo ciidankiisa ayaa lagu beegsaday taangiyo ay wateen waxayna noqotay dhacdadii ugu hadalhaynta badnayd ee muujinaysa khasaaraha culus ee ciidamada yahuuddu loogu geysanayo koonfurta lubnaan warbaahinta yahuuddu waxay sidoo kale sheegtay in toddobiyo toban askari ay dhaawacmeen kuwaasi oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada gaarka ah iyo saraakiil sare oo goobta dagaalka joogay maamulka yahuudda ayaa dhankiisa qaaday duqaymo ballaaran oo ka dhana ururka iiraan taabacsan ee ka howlgala koonfurta lubnaan ee isku magacaabay xisbullah wasaaradda caafimaadka ee lubnaan waxa ay sheegtay in afartan iyo toddoba qof ay ku dhinteen halka sagaashan iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen duqaymihii ugu dambeeyey ee yuhuuddu ay ka geysteen koonfurta iyo bariga lubnaan waad mahadsantahay cumar howlgalla la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada askarta xabashada etoobiya ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xeradaasi wilaayadii shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xilli uu isa soo tirayo qulqulka toobadkeenyaasha ee soo gaaraya dhulka baaxad leh ee lagu maamulo shareecada islaamka faysal mahad soomaali ayaa si ambaqaadaya warbixintan askarigan toobadkeenka ah waxaa lagu soo bandhigay deegaanka califooldheere degmada mahadaay ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero boolis militaro waxa uu ku soo tababartay dalka yuganda muddo lix bilood ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee sannado ka hor duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha soomaaliya waxa uu ka mid ahaa si gaar ah maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku qaaday magaalada ceelbuur ugu dambaynna halkaa isaga baqacraray in muddo ah oo cadowga uu la shaqaynayay ugu dambayn waa uu ka toobad keenay markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayuu waraysigan siiyey maxamed axmed maxamuud tababarkii wuxuu ahay uganda waxaan ku maqnaayay lix bilood walaadoo kuna adiga labaatiyo saddexda ay eeday haddana waxaa rabaa in xuriyadeedii laysiiyo adiga waxaa haynay guuto camal adiga guuto bolis militari tababarka bacdi xamaraa ka soo degana shaqada in ugu horeyso aan qabanay waa baxnay ilaa ceelbuuranana geey maya ceelbuur anigu waxaan ku siinaa meesha walaahi dhaqamadooda waxaan un hadda un ka imaado waa un adiga oo aan soo arka dhacwaa jiryaa adiga dhac meel walbuu ka jiryaa adiga dhacwaa dhacya adiga laakiin waa maralewalaahi maxay aheeday habartii adooga ayaa ii baahan maxay aheeday meeshaas horta meel aan kasoo ahaado waaye wax aan ku hayana ma jiraan waxaan rabaa muga in xoriyadeedii laysiiyo ammaan aan helo ammaan laiga helo deegaanadii ku noolaado maya ma shaqeeyeyso mana undhaaba kahay balanaan qaada
waayahay waa lagu soo dhaweeyey waa lagu keenay wax dhibaato ah oo aad la kulantay ama jirdil ah ama xarig ah ama dhibaato kale ama jiraan maya waanu ku mahadsantiin maya been waa waxaas mana jiraan saaxiibaha ka soo tagtay maxaa leedahay ninkii raba waa kasoo bixi karaa ninkii rabana waa la jiri karayaa laakiin mar la arka baasaa tiisa maalinta arkaayo wax dhibaataa inana jirino xuriyadeedii laysiinayo habartii adoogay aan ka duca qaadayo intaasi kadib aabbaha dhalay askarigan taa'ibka ah ayaa sidoo kale la hadlay idaacadda andalus waxa uu ka warramay qaabka uu wiilkiisa ugala soo baxay safka gaalada islamarkaana fariin u diray waalidiinta kale ee ubadkoodu ay gaalada ku maqan yihiin curadkayga waaye wiilkayga waaye maaragtay orin raalli kama hayn mar kuu kilaaye haddana maaragtay waxaan anaa waca eri maaragtay meeshaas faa'iida ma leh ee waxaad yelisaa ka imaw maha saar khayr ma lehna ka soo kac waayahu uri waa ka soo kacay hadduu ka soo kacayana ee maaragtay waa uun ka soo warbaxsho waxaan iri saanaan rabaa canugaasaan rabaa in maaragtay meeshaas lagaga waxeeyo waa lagaa yeela ahaana laga dhehe waana la samayhaa ee maaragtay la imaw waalidiintaas waxaan dhihi lahay ilmaha hore maaragtay waa kasoo ceshadaan meeshaas canugii ee caasi waa caasiyo waryeeli maa canugaan caasi ahayn meeshaas laga soo celsho maaragtay hoyaan yaan lagu dhumin
maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayada shabeellada dhexe ayaa siyaabo kala duwan u soo bandhiga askar firxad ah oo ka soo toobadkeena falka gaalnimo ee ay ku dhaceen dhowaan ayay ahayd markii maamulka islaamiga ee degmada miirtaqwo uu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo goostay murtadiinta ku sugan magaalada muqdisho
munaasabad lagu soo gebagabeynayay xamlo dacwi ah oo bilooyin socotay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug sida uu ku waramayo marwaan maxmed muddo toddoba bilood ah wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa ka socday xamlo ballaaran oo dacwi ah taas oo fulinteeda uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada xamladan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibni cumeyr waxaana shacaar looga dhigay ajiibu daaci allah waxayna xamladan ka qabsoontay degmada camaare iyo deegaanka bacadweyne ee wilaayada muduga duruus kala duwan ayaa lagu qaadanayay xamladani waxaana muddada toddoba bilood lagu dhammeeyey tafsiirka qur-aanka oo mid ka mid ah culimmada wilaayada ka akhriyay degmada camaara waxaa xamladaasi ka faa'iidaystay macallimiinta dugsiyada qur-aanka dhallinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kale waxaana xalaqaadkaasi dadkii ka faa'iidaystay ay gaarayeen in ka badan boqol ruux xafladdii gabagabada xamlada ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horreyn ka hadlay mid ka mid ah ducaadda oo ka warbixiyey xamlada waxaan joognaa xaflad lagu qatimaayo xamlad xamladaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa muscab ibnu cumeer shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa ajiibu daaci allah waxayna xamladaas loogu talagalay oo ay socotay toddoba bilood horta xamladu waxay ka dhacday labada deegaan oo kala ah bacadweyne iyo camaaro xamladu marka waxay shimlinaysay xalaqaaday shimlinaysay oo xalaqad ka socotay waxaa jirtay degmada camaaro oo ilaahay fadligiisa lagu dhameeyey tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaa kaloo jiro xalaqaad degmada bacadweyne u qatimay oo iyagana lagu baranayay kutubta khayriga oo ah kala ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka lix jus waxaa kaloo lagu qaatay oo masaajidka ragga loo dhigay mukhtasar tajriid tawxiid waxaa kaloo la qaatay islaaxulmujtamac afartaas xalqood ayaa shamlinayay waxyaabaha kaloo marka ay shamlinaysay xamladu waxay ahayd dowrad dhowr dowro ayaa ku kulansanaa xamlada oo xamladu dadka dhan oo labada deegaan joogo bay gaartay walilaahi alxamdu walminna waxay gaartay macallimiinta dugsiyada waxay gaartay macallimiinta iskuulka waxay gaartay mu'adiniinta iyo a'immada masaajidda waxay gaartay dhallinyarada oo rag iyo dumarba iska leh marka dadka ka faa'iidaystay xalqaadkaas tiradoodu waa boqol iyo toban dadkii ka faa'iidaystay dowraadkan aan soo sheegnay oo hadda afarta ahayd dadkaasna waxay ahaayeen sagaashan iyo saddex qofood intaas kadib ardayda ka faa'iidaysatay xamlada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah wixii ay ku barteen xamlada iyadoo sidoo kale qaar kale oo ka mid ah ay ka warbixiyeen xamladii laga sameeyey deegaanadooda hum kuwaas aladiina kuwii waayo yaquuluuna dhahaya laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa kuwa ahaaday ha nafaqaynina xataa yanfaduu ilaa ay ka kala cararaan walilaahi alla ayuu u sugnaaday khasaa'inu samaawaati samaawaadka khasnadihiis ayaa alla ayaa iskale iyo walardi ardaa لكن المنافقين منافقين لا يفقهون من قرنايا مل في الأولى صلاة الحاضر من بعد ما جمع فاسمع خبري مل في الأولى صلاة الحاضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى المسجد في القباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعد في هذه السنة ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعد في هذه السنة waxaan ka mid ahay dadkii ardayda ahaa oo joogay degmada bacdweyne xamladii toddoba bilood socotay oo diniga ahayd oo wilaayadu ay ka waday degmada bacdweyne oo loogu magac daray xamladii muscab bin cumeyr raggii xamladaas wax ka qaatay casharadii qaata baan ka mid ahaa casharadii laga soo jeedinayay masaajidka xalaqaadkaas baan ka mid ahaa wax badan baan ka faa'iidinay magacaygu waa umu jamaala waxaan ka mid ahay gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool deegaanka camaare ee wilaayada mudug waxaa noo soo socotay xamlo dacwi ah oo la yidhaahda muscab bin cumeyr shacaarkeeduna uu yahay ajiibu daaci allah waxaa deegaanada bacdweyne ee camaara maktabku noo soo diyaariyey dacwadaas waana ka faa'iidaysanay in badan oo gabdhaheena muslimaadka ka mid ah oo deegaanka camaare ku nool waana mahadsan yihiin walaayada ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanada laga fuliyey xamlada isagoo sheegay in dad fara badan ay ka faa'iidaysteen duruusta diiniga ah halkan anigu culummada iyo ardaydu waa gaar anugu waxaan ahay odayaasha deegaanka waxaan halkan ka caddaynaya walaayada islaamiga kitaabihii ay ka akrinayeen degmada bacdweyne ee noo soo bandhigeen in dad badani ku faa'iiday kana faa'iidaystay ayna barteen aana uga mahad celinayno waxaan kale oo u mahad celinaynaa ciddii soo abaabushay iyo ciddiina soo gaarsiisay iyo macalimiintii akrinayay ee carabka nagu barayay iyo intii ka soo shaqaysaba ajar iyo xasraad aan la koobi karin allaha ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan ayaa ah mid si weyn ay uga faa'iidaysteen bulshada wilaayada muduga islamarkaana cilmi fara badan ay ka kororsadeen taasoo ay bixinayeen culimmada iyo ducaadda maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee muduga waad mahadsantahay marwan maamulka islaamiga ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgalla ciidanka xisbadu ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi cismaan axmed uubow ayaa warbixinta warkani eegaya iyadoo qaybka ah howlaha shaqo ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu ka sameynayo gudaha degmadaasi iyo deegaanada ku dhowdhow waxaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi iyo ciidanka xisbadaba howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen gudaha magaalada ay kusoo qabqabteen raashiin iyo agabyo kala duwan kuwaasoo dhacay islamarkaana lagu iibinayay suuqyada kala duwan ee magaalada islamarkaana dhibaatooyin caafimaad ku leh bulshada iibsata maamulka oo dadaallo kala duwan ku bixinaya badqabka bulshada ayaa meel fagaaraha isugu keenay waxyaabo fara badan oo wakhtigoodu dhammaaday islamarkaana looga digay ganacsatada in ay ka iibiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan halkii la isugu keenay waxyaabaha dhacay ee laga soo ururiyey suuqyada kala duwan ee degmada bu'aale waxaa goobjoog ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan waxgaradka iyo guud ahaanba bulshada qaar ka mid ah indheergaradka degmada bu'aale oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee maamulka iyo ciidankaba ay ka wadaan gudaha magaalada islamarkaana ha lagu ilaalinayo badqabka iyo guud ahaanba bulshada muslimiinta iyagoona si weyn u soo dhoweeyey uguna mahad celiyey maamulka islaamiga ah maanta dee waxaana horyaalla wax mar walba la qaban jiray laakiin aad moodo maanta inay wixii kun jeer ka badan tahay maanta dee laba qaybood bay isugu jiraan muqaadaraad iyo waxay isugu jiraan badeeco nooc walba kale haddii aan ku hormaro xagga badeecada waxaa ka mida kow waxaa ka mida caleen oo looraad ah oo yarayn baa ka mid ah waxaa ka mida cabitaano nooc walba isugu jiro sida kuwa cananaaska iyo kuwan kale ee raanida iyo waxyaalahan ay yidhaahdaan waxaa kaloo ka mida xanja maastika baasha la yidhaahdo oo iyadana tii cagaga iyo midii maastikada heriyo kale leh waxaa ka mid ah yaanyo shiishiid baa ka mid ah oo aad u fara badan oo kisbayr ah oo dheydkeedu u dhacay waxaa ka mid ah baalka la yidhahdo maraq digaaga waxaa kaloo ka mid ah baalkan la yidhaahdo bariismaceeyaha dhammaan alaabtaas oo dhan waa kisbayr waxaa kaloo ka mid ah timir baa ka mid ah waxaad moodaa mar walba in laga hadlo ayna sono noqota ayaad moodaa waxaan waxaa laga qaadayaa sidaan u ognahayba caafimaad darro fara badan kisbayr haaan lankii muslim ogi weelkanow ogtan walaalyaalkanow ogtan ehelow ogna walahayka iska dhaafa walahayka iska dhaafa adduugnu damusin ka jirta aakhirana damusin ka jirta obaaba siinkoroys adduugnu faqiirnimo iyo ceeb iyo siinkoroys
meeshan waxaa yaalla yaanyo dhacday baa taalla cananaas dhacay baa yaalla caleen dhacday baa taalla marqa digaag dhacay baa yaalla wax tiro badan baa yaalla meeshan iyo kuwo kaleoo hadda aan gaari karin aniga qaad baa yaalla tubaakaa taalla sigaar baa yaalla muxuu hayaa aw aqliga hadda xisbada way dadaashay khayr allaha siiyo horna way u dadaalahayeen ayagii amiirkoodaba jazaakum allahu khayr annagana garab baan una way ku guulaysteen alxamdulilah rag baa u taagan arrintan ayaana qayb ka ah dadaalka noocyadiisa kala duwan ee maamulka islaamiga ah ee degmadaasi uu ka sameynayo gudaha degmada iyo deegaanada kale ee laga maamulo degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu dambeyntii munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey soddon arday oo ka qalin jebisay mu'asasada almiftaax faraceeda degmada tiiglow ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi cabdiqaani maxmed ayaa haya warkan xafladan oo lagu maamuusayey soddon arday oo ka qalinjabisay mu'asasada al-miftaax faraaceeda koowaad ee degmada tiyeglow ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee abubakar usidiiq waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada bakool iyo midka magaalada culimo nuqabo iyo waalidiin ugu horeyn waxaa kelimad tawciye ah madasha ka jeediyey sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala ilaahay mahad- mahadiyowji kadib may baan fadhiynay hata hafla ikhtitaami ah oo cala almiftaax awlaadi alkitaaba waalqiraa'a bardaas horda awlaadun yaryaro haan eh hadda may baa ka jaraana galantaana iyo mas-uuliyaddaanoo ka jaraan haddii fay lahaadaanna may nagadaana nicmo ilaahayda siyaa nagadaaya rasuulku sal alla alay wasalam ka yaraahu idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaad qofka haddii dhimado camal jeegaho ilaa sadi maahane may kamadaa sadiide waladin saalixin yadcuu lahu onog wanaagsanoo ondoceyo marka onoguma haddii wanaagsanaado awlaadima haddii wanaagsanaadaan may nagadaana nicmo bal haddii humaadaanna may nagadaana lakiyaaba niqma ninkii nagadaa musiibo adduunyo ama aakharaba intaasi kadib ardaydii xafladda maamuuska ah loo sameeyey ayaa goobta ku soo bandhigay cilmiga ay xambaareen muddada siddeedda bilood ah إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم markuu durto fadaas meelaas biis miika allahumma amuutu wa axyaa markaa ku goti meelaas alxamdu lilaahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur marka walaamas meelaas biis millaah ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره malaaq sheekh ibraahim dhaysaneh malaaqa beesha jilible ee wilaayada bakool oo qayb ka ahaa marti sharafkii xafladda lagu casuumay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey runtii geedka may argahaynaa ilwal argaasa soomaali maraasa ilaalmo ku dhunto lankii onogeer walma baradaw lahay laysal khabaru kalmucaayana waanu hangayo eh wal alla wali omay buu ahaa aas-aasaatu diin aray oo dhanoo korna ku xifdaysanyi ciyaalkan wala akhriyaayan madiyo akhriyaan haanin kori lankiiba maarataay iimaan le qalbishay imay buu ahaa jalacsanaay ilanga madishay ku koyti walaalayaal onoga meel dhowi yaraantiis meel dhanta iyo walaa usa akhriyaahay maasha allah ilaahay hanin xifdiya yoona may buu ahaa waalidiintaas oo olaadan ha barbaariyaan salaada ha kiyaayaan duhurka ha nagaayaan asarka ha nagaayaan may lenaaha ilaahay daminkii waalidkii ha dhaafa olaadina ilaahay masiinku dayaco haani rasuulkan sheegay calayhi salaatu wasalaam oo walad saalix oo maaragtay yuntaficu bihi arrin allaha siinku weela haani aakhare may buu kameel martan allaha siinku weela anta may baa laka baradaay ikhwaani si dhega seen macalinka baraha may buu ahaa eedi eeda wanaaji maraaxili oo dugsun hamarya sheegay alkitaaba walqara'a asalna diinto may buu ahaa asal shee may buu ahaa alqara'a ta rasuulka la amaray calayhi salaatu wasalaam iqra' la lahaayo amar la siyaay kitaabada may buu ahaa walwalba oo dhan walaadu may argaasana kitaaba liinfeedi lang macalinsha on haayna liinka dhiibi meel alla meel qur'aankan ilaahay kumade ya liinfeedi onagiina akhriya ilaahay ha xifdi eeda aan faraxsana waxaa dhankooda hadalloo koo kooban goobta ka jeediyey qaar ka mid ah waalidiinta ardayda iyagoo bacdallaahi u mahadceliyey macalinka madarasada ee dadaalka hagarla'aanta ku bixiyey ubadkooda walaalayaal wayna wacdii horta waadan waynu sheegay dhanankaas wayna buraarigiyey war ka bahe kaga oranayni dhain hadalaan mameelmadhama kolley iyo alkan isla argaane maasha allah kolley sidii oo hata lahaan barbaariyay niinta animi argaane unu dhan ilaahay barakaay maasha allah wadaad khayr adhasiya ilaahay dembigii dhaafa ani farbaro kaheliin alxamdulilah ilaa inka mahadnagaan may buu aha taas faa'iiduu ilaa alkii hooba arkaanul islaam arkaanul iimaanba korninku hifdiyan fartan dhaha bari ee daddiin baradiyo tangatali sheegaa isla dhegaanay maraatubu diin ahayd may buu aha maasha allahu ee kolley ladkii hoolin galanku jeysadii dhan may baa ilaahinku bari ane ini miisaanjo aakhir ilaa inka kabo daddiinta islaamka noolayaha ilaahay oo dhanba ku abaalmari bismillaah anoo magacay leeraa umu usaama waalidiintii way baa kuma dheena iyo halkii siyeedka barood madarsadii aan miftaax dhakadaayeen eediyada yaalkan ma hadiini eediyada wal ninka baradeen ilaahaya kama hasin ini yaalka walna quraan oo walna akhriyaan nin baradeen kutaabka meedad haafiyada akhriyaayan ilaahaya kama hasan alxamdulilah alxamdulilah maalinkana kheer allaha sii una oo ena waalidiin oo ha ku qayb gali madarasadii almiftaax unagenin dhikadaayan alxamdulilaah geekahanin qalan jibiyan way banaha ku qalan jibiyeenaha alqiraa'a walkitaaba maasha allah eedanaan ma hadini markiinu sheenani walnama qoraan walnama akhriyaana siyeed biloodiyaan furunayti eedaanka ma hadini geeka kitaabka boltumi afarta haddii lahaanfeeda meelifadaan ku akhriysadayan madarasadaan eedaan ma hadini dadka kanool degmada tiyoglow ha ku qayb qaadeen kowdii bishii afaraad ee rabiicu thaani sanadkii tagay ee kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ayaa madarasadan oo hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada bokool laga hergeliyey magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada waana tijaabo guulaysatay iyadoona faraceeda labaad uu hadda ka furan yahay deegaanka biyoley ee hoos taga degmada tiyoglow walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu